inuu ka sibado misaalkeenu qodan yahay waraama daliil kolka siriir guryaan helo kaalay soo dalxiiso kaalay daqabyadaa isaga biire kaalay soo dalxiiso kaalay daqabyadaa isaga
shabakadda wararka ee qurbajoog dotcom ugu soo hagaag warar sugan dhexdhexaadnimo iyo xaqiiqba ku salaysan kana daalaaco dunida dacaladeeda meel kastood ka joogtaba mareegta internetka ee somaali diaspora com
bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaa maanta aan ku booqanay xafiiskiisa gudoomiyaha dallada ururada naafada ah mukhtaar cismaan maxamed oan doonay inaan ka wareysano baahiyaha jira ee maanta haysta ururada naafada ah dallad ahaan waxay u qabtaan cidda ka gacansiisa iyo ugu dambeyn fariinta uu gudbinayo bulshada iyo xaaladda rasmiga ah dhabta ee maanta ay ku sugan yihiin naafada somalilan ugu horreyn gudoomiye kusoo dhawo shabakada caalamiga ee qurba joogta
waad maxadsantay walaal waan kusoo dhawahay run ahaantii sida aad u sheegtay magacay waa mukhtaar cismaan maxamed waxaan ahay gudoomiyaha dalada naafada ee heer qaran marka hore waxaan salaamayaa waxaan ku odhay warbaaxinta maanta xafiiskayga nagu soo booqatay ee qurbajoog news dot com run ahaantii aad baanu qalbigeeniyada ugu haynay si aanu ama newsku iyadooda ama waxaan ku yidhi ama diasporo guddideedaba insha allah aan u kulano aadna waan soo dhawaanna run ahaantii waad mahadsantahay su-aashan aad weydiisay run ahaantii dalada naafada qaranka waxaa la aasaasay oo la sameeyey labadii kun iyo afartii two thousand four markii dhibaatooyin fara badan ay arkeen dadka naafada oo markaa ururo yar gaaroo gaargaar loo leeyahay dhowr urur ay jireen ayaa waxaa fikirka la ogaaday in ay yeelato dadka naafadii ama ururada naafadii aan idhaahdee meel ay ku kulmaan oo ay ka helaan information share inay ku kala qaataan warbixinta iyo wixii baahiyahooda ah siday u dhammaystirto dabeeto sidiiba loo aasaasay run ahaantii waxaan odhan karaa caqabad weynoo markaa haysatay ayay ka baxday waxay heleen hid officeka ugu weyn waxa weeye hargeysa waxaanu ku yaallaa area shacab dabeeto intaa iminka dhisneyd run ahaantii wax fara badan ayaa dadkii naafadahaa u qabsoomay waxaa u qabsoomay waxaan kuri waxay heleen meel ay ku kala qaataan informationka ooy baahiyahooda ku ogaadaan waxay heleen dhiirigelin oo dadkii kale naafada ahaa ee aan ururada lahayn ayaa urura samaystay oo kusoo dhiiraday run ahaantii daladu markaa waxay ka shaqaysaa oo ay qabataa wakhtiyada hore ee la bilaabay bilowgoodii sida ay dadka naafada ah u wacyigelin lahayd ay u sheegi lahayd inay dad dadka la mida ay yihiin qofka aan naafada ahayn wuxuu qabsado inuu isna qofka naafada inuu qabsan karo inuu urur samaysan karo inuu waxbaran karo inuu shaqaysan karo inuu meel walba tegi karo taasna way u horgeshay run ahaantii oo waxaan kuhi dad badan ayaa waxaan kuhi waxbarashadii maanta ka qayb galay dad badan ayaa waxaan kuhi urura samaystay anjooya ah allahuma salli calaa maxamed si fiican ayaa arrintaasi u hirgashay haddii aan
yaa idinka kacasiiya shaqadan ballaaran ee aada u haysaan ururada naafada maadaamaan ognahay inayna idinku ahayn dad dakhli abuurayaal ah xageed ka heshaan kharashka iyo maxaan idhahday lacagta aada ku maaraysaan howlaha culus
run ahaantii berigii hore ee dalada la asaasay haddii aan ku noqdo waxaa arintaas gacan siiyey oo wax ka qabtay hay-adda laydhaa borogaracio hay-adaasi waxay saddex sannadood bay gacanta ku haysay markii dambe ayay gacantii faraha kala baxday dalada markii dambena waxaan ku qabatay hay-adda handicap international la ydhaha h i handicap international ayaa ilaa hadda gacanta ku haysa oo aan odhan karo waa hay-adda keliyata ee internationalna ee dalka joogta ee dadka naafadaa wax la qabata waana hooyadii dalada naafada waxaa kale oo iyaduna wax la qabata oo run ahaantii iyadana waxa ay la qabato aan miis- la miisaami karin oo running costka xafiiska iyo mashaariicba nala qabatay hay-ad aplis foundation laydhaa oo degan dalka finland
si fiican doorka xukuumadda ee daladiinana maxaa yahay run ahaantii in xaaladan iminka aanu joogno aynu dalka joogno iyo xukuumadda ha- haatan eh, talada in dalka haysa ee ka timid xisbiga kulmiye in berigii hore xukuumadihii hore ee jiray waanu waxaan kuru xalaaleexay dalada ka- wadamada kanaafada ah aan idhaahdee waxay la qabateen ma jirto laakiinse maanta xukuumadda jirta eh, waxaan kuri in gacanta dalka talada ku haysa ee madaxweyne sidaanya uu madaxda u yahay waxa in imanka aad iyo aad ayay ugu soo jeedaan dadka naafada ah waxaa ka mid a waxyaabaha ay noo qabsoomay intaan anugu guddoomiye ahaa ama au xukuumadda in dalka imanka gacanta ku haysa ay jirtay waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa kow in horta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa noo layn ministeriya oo aanu waxaan kuri wada shaqayn leenahay oo layn ministeriya keliyaat waa wasaaradda wasaaradda aad baan wasiirkee wasiir master garaad ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aad waxaan kuri ugu helan dadka naafada oo waxaan kuri qalbi furan waxaan kaloo mahadnaqayaa wasiir ku-xigeenka master shukri oo iyaduna aad iyo aad u firfircoon oo waxqabadkayga aad in waxaan kuri noola qabataa isla wasaaraddaasi waxayna siiyeen in waxaan kuri agaasimo waaxeed markii hore laakiinse imanka waxaa weli agaasimo waaxeed fuula muu noqon ee waa waa waa waa qayb ka mida agaasimaha ayayna siiyeen oo dhirbaatmadyana ay hoos yimaadaan een aad baan ugu mahadnaqayaa een waxaa kaloo noo qabsoomay in wasa- waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa maareeyaha tvga qaranka een oo isna waxaan ku aad iyo aad halkan uga mahadnaqayo oo isaguna een noo fu- noo fududeeyey barnaamijyadayada aanu qabsanay baa ka turjumaya baahiyooyinkooda markaanu saxaafaddu ay noo timaado ay noo duban inuu bilaash noogu sii daayo isna aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa maxa- madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somalilan maxamuud axmed een si- een maxa- axmed maxamed maxamuud siraayo oo aad iyo aad isna dadka naafada ah waxaan kuli ugu soo jeeda waxyaabuhu uh, waxaan isna u mahadnaqayaa in wasiirka in madaxtooyada master xirsi oo isna aad iyo aad arrintaas naafada uga shaqeeya in madaxtooyadu waxay ahayd madaxtooyadii ugu horeysay ee dalka jamhuuriyadda ka jirtay m- halkii uu lagu qaabilay madaxtooyada dadka dhagoolayaasha ah ee gobolada ayaa intuu lasoo ururiyey ayuu madaxweynuhu waxaan kuuri ku qaabilay waxaan kuuri madaxtooyada way dhacday in weligeed hore umay dhicin in arrintaas wasiirka madaxtooyadu aad buu uga soo shaqeeyey aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxtooyada aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa dhacday oo kale iyaduna maalin dadka naafada adduunka waxaa jira maalin la xuso oo laga xuso in- waxaan kuri caalamka oo dhan oo saddexda disembar ku maag- ku beegan saddexdii disembar ee iminkayna dhaaftay sanadkan ayaa waxaa dhacday sanadadii ka horreeyey ama ilaa 2004 ilaa imika waynu xusi jirnay laakiinse xuskani wuu ka duwanaa xusaskii hore xuskani wuxuu- waxaa ka mid a waxaa kaga duwanaa waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ka soo qayb gala xuska ayuu ahaa madaxweynaha imanka dalka talada dalka haya maxamuud axmed maxa- eh, axmed maxamuud siraanyo aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa ta kale em, waxaan kuri aan iyadana waxaan kuri mucjisada ayaan hore loo arag waxaa ka mid ahayd isla goobtii uu ka soo qayb galay ee xafladdu ka dhacaysay oo ahayd guriga shaqaalaha waxa uu ku qaybiyey in boqol iyo konton baaskiladood iyo siddeed iyo afartan mooto oo aan weligeeda lahayd xaflad noocaasi aan dhicin arrintaas deeqdaasna meel kale noogama iman hay-adana noogama iman madaxtooyada lafteeda ayaa waxaan kuuri ayaa arrintaas soo abaabushay oo dhaqaalaha gashatay waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka madaxtooyada madaxweynaha iyo dhammaan cid kasta oo waxaan kuuri ku lahaa in waxaan kuuri raad ka soo shaqaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan odhan karaa waxyaabo fara badan oo waxa kale oo ka mid ah iyaduna maalintaa madaxweynuhu waxyaabahu ballan qaaday wuu hirgeliyey waxaa hirgelintiisii ka mid ahaa iminka in bishii in- ina dhaaftay ee hore bishii koowaad wuxuu hirgeliyey oo uu dekreeto madaxweyne ku soo saaray dhammaan dhismayaasha dalka ka jira hay-adaha dawliga ee dhammaan dalka ee la dhisayo kuwa barayfadka ah kuwa in goobaha lagu cibaadaysto in dhammaan loo sameeyo access meel ay dadka naafadii ka geli karaan oo u fududayso qofka naafada intuu hoosta ka soo galo inuu dabaqa sare u tegi karo ayuu amar ku bixiyey arrintaas afar taxi force buu u xil saaray inay fuliyaan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda shaqadii shaqadii arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose ayuu mas-uuliyaddeeda saaray inay hawshaa wax ka qabtaan aad iyo waana arrinta keliyaata ee caqabadda waxaan ku idhi dadka naafadahaa ku ahaa ee waxaan ku qofku naafadii environmentka ku xeeran haddii deegaanka ku xeeran haddii aanu noqon mid u sahli kara qofka naafada inuu hawshiisa gudan karo waa ku dhib waa caqabadda keliyaata ee ugu weyn ee dadka naafada hortaalay madaxdii fooqya wada saarantay xafiisyadii waxay wada saarantay fooqyo qofkii naafadaha ee baaskilida wata kii biraha sitay ma kori karaan markaa markuu islaam wax soo qabso dib buu iskaga noqonaya arrintaasina madaxweynuhu uu fuliyey aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa waxaan odhan karaa wax weyn ayaa maanta dadka naafada iyo xukuumadda dhex maray aadna waan ugu mahadnaqayaa.
aad iyo aad baan guddoomiye su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo dallaad ahaan ma noo sheegi kartaa inta urur naafo ee idin hoos yimaada
waxaana hoos yimaadaa soddon urur soddonkaa urur waxay ka kooban yihiin lixda gobol ee dalkaba soddonka urur way ka kooban yihiin waa dalad ballaaran waa dalad heer qarana markaa soddonkaa urur baanu ka koobannahay aad iyo aad ugu dambayntii maxaad u soo jeedinaysaa dhammaan shacabka reer somalilan hadday noqoto siyaasi ganacsade aqoon-yahan waa maxay fariintaada halkan ugu gudbinaysaa
run ahaantii fariinta aan maanta halkan uga gudbinayo waxaan leeyahay xukuumad ahaan doorkii dadka naafada ahaa aad bay ugu soo horjeedaa aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin inay dadka naafadii ka faa'iidaystaan waxaa kaloon bulshada kale u soo jeedin lahaa weliba ganacsatada aan u soo jeedin lahaa dadka naafadii waxa weeye dad aan shaqaynin waa dad waxaan ku dhibaatada haysataa waa xaggii aqoonta kow iyo iyo shaqo la'aan baahsan waxaan dadka ganacsatada xeraa jirta iminka madaxtooyada ka dambaysa oo dadka naafadii ay ku nool yihiin dadkaa naafadii ay halkay ku nool yihiin waxaan kuli waxaa dad fara badan oo naafo oo xaasaskoodii iyo carruurtoodiiba ku nooshay waana dad bilaa shaqaa waxaan dadka ganacsatada ah ee dalka jooga aan ugu waxaan kuli halkan ugu baahinaya fariinteedu ay tahay inaad nala soo eegtaan bal goobta oo waxaan kuli sakaa bixisaan oo waxaan kuli sadaqaa bixisaan maanta qoladaa dadkaas waa dadka ugu jilicsan haddaa meeshaa meel gashataan oo aa wax siisaan miisaanka xasanaadku ilaahay ku daraya waxna idintay waxaan idin leeyahay dadka naafadaa waa dad awalaalatiin ha loo soo jeesto oo waxa lala qabta insha allah bidmillaah karim aad iyo aad baad mahadsan tahay gudoomiyaha dalada gudoomiyaha guud ee dalada naafada somaliland mukhtaar cismaan maxamed okay aad baad walaal mahadsantahay aad iyo aadna ku waxaan ku darlaan iloobay fariinteydii aan ku darlaa qoladan maanta ila joogta waxaan kuri websitekan soomaaliya diasporada waxaan usoo jeedin lahaa waan halmaamay diasporadu run ahaantii waa dadkii dalkan u dhashay waa dalkii waxaan kuri dadkan aqoonta u ahaa ee dibadda ku maqnaa qaar wax soo barta iyo qaar ganacsataba run ahaantii waxaan ilaa diasporada qaybtiinnii dadka naafada ahaa way naga maqantae waxaan doonanaa insha allah bismillahi karim inay idinkuna qaybtiina ka geysataan waxaanu jecelnay xafiisyada hargeysa kuleed inaanu mar idinku soo booqano oo aynu insha allah miiting wada galno aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsan Thank you.